in ka badan boqol arday oo bartay xirfadaha kala duwan iyo luuqadaha islamarkaana ka aflaxay iskuulka toronto ayaa munaasabad qalajibin ah loogu qabtay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka iskuulka bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha iskuulka toronto mudane haashim maxamed ayaa ardayda hambalyo iyo dardaaran u jeediyey halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogaan anigoo ah maamulaha iskuulka toronto adult language school ee magaalada kambala waxaan leeyahay hambalyo dhammaan ardayda sanadkan ka qalin jabinayso iskuulkeenna glass of koorsooyinka kala duwan luuqad ha ahaato kombyuutar ha ahaato iyo koorsooyinka kale dhammaantood waxaan leeyahay guusha maanta aad soo gaarteen dadaal ayaad ku bixiseen halkan kasii wada dadaalka aad soo bixiseen qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay aad iyo aad ugu hambalyeynayaa macalimiinta ardayda iyo bulshada kala duwan sida waalidiinta ururka haweenka dhammaan bulshaweynta kasoo qayb gashay xafladda qalinjibinta iskuulka toronto adult school kaasoo aad iyo aad ugu dadaalay ardayda kana muuqatay ardayda farxad iyo jawi aad iyo aad u degan kaasoo laga dheehan karo wejiyadooda aad iyo aad u quruxda badan waxaa ugu faraxsanahay maanta inaan qalinjibintan ka soo qayb galo walaashay ifraax maalinteeda waa maanta waa maalin weyn aad baa kuugu hambalyeynayaa sistarteeda halkan waxaan ugu hambalyeynayaa ardaydan ka qalin bedelatay iskuulka toronto island language school oo hoygiisu yahay kambala waxaan leeyahay ardaydaasaan kula dadaamaya inay cilmigooda sii wataan aad baan u salaamaya dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay kollejka toronto adult language school ardaydaasoo muddo waqtiga courses kala duwan qaadatay xirfado kala duwan baratay waxaan rajeynaya insha allahu in ilaahay uu ku anfaco courseska aad baan idiin salaamaya dhammaantiin dadaalka halkaas waa dhilaya insha allah dufcadan ayaa ah dufcadii lixaad ee bartay xirfadaha kala duwan iyo luuqadaha tan iyo markii la aas-aasay iskuulka toronto